afba kayl afba kaylo banaankaa taagan tahay ha walaal waad salaamaya madasha oo dhan maxamed rashiid waxaan jecelahay in aan la qaybsado mid anigu waxaan ahay oon alef aan degenayn caro ogaadeynaya ogaadeynayana aan u dhalan ka soo jeeda gobolada s s c sool sanaag iyo cayn waxaan rabaa inaan maxamed rashiid la qaybsado meelay kama xoog badan tahay oona lef ma jirto dhulka anigu aan ka imi waxaanu la garab taagannahay hiil iyo hoo oona lef mid talo mid tusaale mid waxqabad mid dagaal waxaan ka mid ahay dadka stakeholderska ah oo degan dhulka ah laakiin ka soo jeeda asal ahaan dhulka loo yaqaano hawd ama ciid waxaan aada ugu faraxsanahay inuu maanta uu ka dhawaajiyey in arrin ayan soomaalidu ayan la socon aada iyo aada iyo aada u qiimo badan burburka etoobiya inay tahay faa'iidada soomaaliya burburka soomaaliyana inay tahay faa'iidada soomaaliya waad aragtaan maanta etoobiya markay meeshai ugu xumeyd ay shalay markay meeshai ugu xumeyd ay dergigu uu marayay soomaali ayaa mino lagu xidha maantana markii ay etoobiya meesha ugu xunmaraysay wataa soomaali civil war lagu celiyey horta soomaaliyay taa waxaan jecelahay inaad taa ka faa'idaysataan khayr allahasi waa wax aada iyo aada u muhiima hadday leeyihiin caqli iyo dhaayo iyo garasho soomaaliduna in nin waliba tacaaquq u xusuusto maxamed rashiid waxaan rabaa inaan u sheega marka oona laftumaha dadka galbeed oo keliya jooga meel walbaanu joognaa annaga oon ogaadeenayo u dhalan ayaanu meel walba joognaa hiil iyo hoona la garab taagannahay wax walbana aanu u qabanaynaa haddii gacanteeda loo baahdana aanu diyaar u nahay cabsida ee laga dhawaajiyey ee dadka qaar ay ka dhawaajinayaan xukuumadda ka jirta ee gilaka shanaad ee cabdi cumar uu hogaaminayo iyona lafna aniga cabsidaasi iguma jirto waxayna igu jira wax badan baan anigu ku noolaa dhulkaa duladha baan deganaa dhul badan baan maray ilaa goday baan tegey shacabka ogaadeenaya iyo soomaalida degta areadaasi waa dad isku wada shucuub ah waa dad isku wada idea ah waa dad isku su-aashaado ah
su-aasheedu su-aasha marka aan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay soomaalidu waxay ku mahmahdaa balaayo madaxa la qabto ayay leedahay ee badse la qabta male inkasta oo ay etoobiya dunayso waxaan qabaa maxamed rashiidow soomaaliya dhibaatada maanta la gelinayo specially midda gaalkacaya ka bilaabatay ee ku socota dhulkii lafdhabarta u ahaa kabista iyo taageerada onelef iyo dadka ogaadeenaya maxay ka qaban kartaa onelef oo ay maslaxad ah inta ayan ayan arrintaasi gaadhin meel khatar ah maxay ka qaban karaan dagaalada hadda aan aragno oo gaalkacaya ka bilowday afbakayla adeer horta waad mahadsan tahay magacaabana magacaabana caanka ah meeshaad kasoo jeedana waa waa meel magacaad la baxay laga garan karo runtii o n lf waxay ka qaban kartaa arrintaas wax fikri ah oo abaabul ah ee tala soo jeedin ah waanu wadnaa intii hadda bishan ahayd waan tegey boston shir baan ku qabtay waxaan tegey colombus ohio shir baan ku qabtay waxaan tegey kentucky meelo badan baanu maray intii bishan ahayd haddana meelaan u ambabaxayaa isla marinka dhexdiisa iyo canada ah meel walbana o n l f saaboortariskeeda iyo xubnaheeda ma aanu shirino oo keliya soomaali oo dhan baanu shirinaa waxa jira ee dantooda ah baanuna u sheegnaa in soomaalidu ayna kala tegaynin ayna kala guuraynin ayaan u sheegnaa ceel laysku dilo iyo gabadh laysku dilo la guursanhaya soomaalidu dhaqan iyo taariikho hore iyo geel la kala qaado way lahayd taasi siyaasad ma ahayn laakiin xad gaalkacyo iyo magaalo kala toona la kala dhex dhigi maayo dadku wuu iswada dhalay wuuna wada degayaa intaa un baanu ku aadaamaynaa laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa dee afar iyo tobanka iyo boqolkaan aqaanaa kaa kaa akrisan maha yaabi'isay haddii ay annaga aynana dhegaysanaynin oo gabre iyo wax lamida ay dhegaysanayaan soomaalidu horta waa dhibaato ina haysata oo guud xataa dad muslina baanu nahay oo waanu u ducaynaa oo ilaahay inuu dantooda garansiiyaanu u ducaynaa oonu fagaarayaasha kaga ducaynaa xataa ma aha oo keliya annagoo keliyana aan ducayna marka aanu la hadlaynaan u ducaynaa oonu ihahnaa ilahay dantiina ha idin garansiiyo waxa weeyaan way jiran yihiin soomaalidu ruuxu markuu jiran yahayna hadduu cudurkiisa garto ayuu dawoobaa waa dad jiran oo kaa caqli badan oo kaa aqoon badan oo injineere iyo wada brofesera ah haddana inay iyagu islaayaan hankoodii uu noqday oon kor u fikiraynin oon han weyn aan lahayn oo rag ay iyagu ka aqoon badan yihiin oy ka sarreeyaan oyna isku dhaqan iyo isku isirtoona ahayn ka amar qaadanhaya oo iyagii isku baabi'inaya taasi dhibaatadeeda iyo xanuunkeeda waanu dareemaynaa annaga un baase ka xanuunsanayna ee iyaga islaynhayaay kamaba xanuunsan hayaane wayba isu xiise qabaan arrintaasi waa arrin aanu wadno oonu abaabulkeeda wadno mid o n l f maalin weyta wuxuu yidhi inaan oromiya amxaariya gambeello waxu sheegaa iiga sahlan inaan soomaali waxu sheego leanna kuwaasi way dhegaysanayaane kuwani imaba dhegaysanayaan horta dhibaatadana haysataana taasa laakiin in alla inta tabartana a baanu soomaali waaninaa mar kasta oo ay soomaali iyadu isdirirto iska daaya markay annagana qaqabanayeen annagana laynayeen ee muwa mujaahidiintii o n l f ay intay jeerashooda ku gureen ay garbaduubaan ay etoobiya u dhiibahayeen soomaali inaan u cadhoona waanu diidanayn waayo hadafkanaga inuu lumaan diidanayn inay iyagu islaayaanna sidaa un baan uga xanuunsanaynaa oo hadafkanagiibaa waxaa ku dhacahaya dhaawac ninkii aad rabtay inaad dhaawacaaga geysato inaad kasoo adeegato inuu kuu hiiliyo in aad dhexdiisa ku muusanado warwaxitar tidhaahdo oo isaga laftiisiiba dee burburahayo oo isdhiiggiisii uu waddada qulqulahayo waa ayaan daro waxa weeyaan waa waa nin intuu dee reer ka tegay uun reerkiisii oo dabgalay oo gubtay un u yimid oo kaleeto waa marka waxaan ka tari karro o dhan baanu ka taraynaa wax kasta oo waana a baanu u sheegaynaa duca ilaahay baanu u baryeynaa laakiin awood hadda waktigan xaaligaa aanu intaanu anagu hadda ciidama soo daabullo aanu xoog kala fadhiisino awooddaa malihin laakiin wixii kale oo dhan ayaanu isku dayaynaa oo aanu arrinta ku qaboojinayno